إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay xero ku taala duleedka deegaanka kambooni oo saldhig ay ku lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland dagaallo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay maanta ka dhaceen deegaan ka tirsan gobolka mudug dagaallo culus ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolada banaadir baay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose salaad roobdoon ah ayaa maanta laga tukaday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa burburiyey guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala magaalada muqdisho golaha wadatashiga dowladda federaalk ayaa muddo sanad ah u kordhiyey muduxileedka madaxda maamul goboleedyada maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin badan ayaa kasoo horjeestay go-aanka kasoo baxay golaha wadatashiga ee dowladda federaalka ee muddada lagu kordhinayo maamul goboleedyada dowladda talyaaniga ayaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland waxay ka bilaabaysaa mashruuc lagu diiwaangelinayo dadka ciidamo ilaalo oo ah mustafa cagjar ayaa weerar ku qaaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo kula wareegay xero ku taala duleedka deegaanka kambooni oo saldhig ay ku lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland warkan iyo warar kale oo ku saabsan dagaalo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalk oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug wararkaasi waxaa inoo haya maxamed daahir dagaal khasaaro culus lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa maanta ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya gobolka jubbada hoose iyo dhulka kenya ay gumaysato ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aad u hubaysan ayaa u daatay oo weeraray xero lagu magacaabo meerita oo ku taala duleedka deegaanka kamboni xerada waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaasi oo ugu dambayntii laga faramaruujiyey xerada inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay shan askari oo ka tirsan maamulka jubbaland waxaana ku dhaawacmay toban askari ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee dagaalka qaaday waxaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan afar qori oo ak fowdhisaban ah iyo qori r b g ah dhanka mudug wararka naga soo gaaraya waxa ay ku waramayaan in maanta dagaal culus uu dhex maray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ah dagaalkaas ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo qiicad oo ka tirsan gobolkaasi mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa muddo laba jeer ah jebiyey askarta dowladda federaalka ee soo weeraray deegaanka qiicad wararkii ugu dambeeya ee kusoo dhacay alfurqaan ayaa ku waramaya in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen toddobiyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ugu dambayntiina goobaha lagu dagaalamay waxaa gacanta ku haya ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin dagaallo culus ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolada banaadir baay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada baay iyo shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday xerada ah ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada dinsoor isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalag weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdinleh ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaallo ku qaadeen saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka saldhigga ciidamada shisheeye gaarhaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada buulomareer ayaa waxaa lagu qaaday weerar toosa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee ku yaala xaafadaha munkiga iyo haanta dheer ee degmada afgooye isla shabeellada hoose xalay qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala eegtay halka sidoo kalena oo mid kale ku dhaawacmay dhanka jubbada hoosena xalay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri magaalada dhowley oo ka degan yahay guddoomiyaha maamulka degmadaas welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leeg yahay
salaad rabdoon ah ayaa maanta laga tukaday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose warkaasi waxaa inoo haya mubaarak cumar الله أكبر الله أكبر musallaha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kunye barow ayaa maanta waxaa lagu ogey salaada roobdoonka salaadul istisqaa musallaha lagu tukanayay salaada roobdoonka ayaa waxaa soo xaadiray bulsho badan oo ku nool magaalada kuwaas oo ka kala yimid xaafada ay ka kooban tahay kunye barow abaaro tobankii barqanimo ee maanta ayaa waxaa loo istaagay tukashada salaada roobdoonka waxaana la arkayay dadka oo allah isku dhuldhigaya si loo helo naxariistiisa salaada kadib sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa kelimad ka jeediyey musallaha isagoona bulshada kula dardaarmay in ay allah u toobadkeenaan ayna allah ka cabsadaan ilaahay jala wacalaa waxaan warsanaynaa kulankan loo kulmay salaatu listisqaa ilaahay inuuna waraabiyo ilaahayna uuna roobeeyo ayaan ilaahay warsanaynaa saa og tihiin madarka hadduu ta'ahuro sida khudbadaba aad ku maqlayseen in ilaahay jala wacalaa addoommuhu dunuub ayaga ay galabsadeen sababteeda in ilaahay madarka iyo roobka uu celinayo saas daraaddeeda waxa masaa'ib dhacaya ee cidhiiri jira ee qaxdi jira ee roob la'aan jira ee kulaal jira ee cudurro dhacahaya waa waxaan annaga galabsanan weeye alla wuxuu yidhi jala wacalaa wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir waxa idinku dhacay waa waxaad idinku gacmihiinnii ku galabsateen wax badan oo taa ka midana aad galabsateen waan idinka cafinna buu yidhi allah jala wacalaa saa darteeda maanta waxaa dhul iyo barri iyo badba buuxiyey fasahaadka ummaddu ay samaynayaan allah wuxuu yidhi jala wacalaa dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi annaas linudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun bad iyo berri waxaa camimay fasahaad waana dadku waxa ay galabsadeen kaa ay sameeyeen wixii ka dhashay oo cuquubo ah baan ku qabanaynaa say annaga allah noogu soo noqdaan oo ay u toobad keenaan saas daraaddeeda cidhiirigaa markuu dhaco dhammaantannada wa tuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun ilaahay wuxuu leeyay noqdoo alla u toobad keena saaad u dhan tihiin oo mu'miniin u leedihiin inaad guulaysataan ayaad mudan tihiin marka dhammaantannada inaan ilaahay u toobad keenna tabaaraka wa tacaala cidhiiriga iyo roobla'aanta iyo kuleelkuna waa wax annaga aynu galabsanno weeye marka ducadii khadiibka uu ku duceeyey roob naafica oo aan wax dhibin oo ilaahay jalla wacalaa uu nagu waraabiyo dad iyo dunyaba ilaahay jalla wacalaa uu nagu roobeeyo ayaan allah ka tuugaynaa ilaahay waxaan warsanaynaa inuu na waraabiyo kuleelka jira ilaahu naga soo waraabi ilaahu dunuubta aan galnay sababteeda weeye ilaahu dunuubtannada ha noo qabanin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed roobka diirta ayaa kadib dhacay xilliyadii la filayey waxayna culimmada bulshada u sheegeen in dib u dhaca roobka ay sababtooda qayb ka tahay macaasida uu aadanuhu geysanayo loona baahan yahay in mar walba allah loo laabto lagana baryo raxmadiisa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa burburiyey guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala magaalada muqdisho sida warkaani uu ku faahfaahinayo zakariyo cumar ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa burburiyey guryo ay degan yihiin dad rayid ah oo ku yaala magaalada muqdisho maalintii shalay ciidamada dowladda federaalk ah ayaa burburiyey guryo ay degan yihiin dad rayid ah kuwaas oo ku yaalay degmada hodan ee magaalada muqdisho ciidanka ayaa marka laga yimaado burburinta ay kula kaceen guryahan waxa ay jirdil iyo xarig isugu dareen dadka shacabka ah ee deganaa guryaha ay burburiyeen qaar ka mid ah dadka lahaa guryahaasi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ciidanka sirdoonka dowladda federaalk ay u geysteen burburintaasi kuwaas oo amaro ka watay guddoomiyaha gobolka banaadir afar tuugaanna haysata oo saldhiggan u sokeeya u weyn yahay oo ganacsanta u weyn tahay oo ciidamadu u weyn yahay guryaheenna waxaa burburinaya niman ciidana oo nabad sugidda ay leeyihiin annaku nabadsugid nabadsugidaan u malaynayn laakiin rayadka iyo naagahay ay burburaayaan ma lihin madaalaanna soo diray leeyihiin xildhibaanada la rido xildhibaanada la rido xasan shiikh hadda allaha naga celi weysa dadkan allaha ku rido allaha ku rido mid jaban iyo mid jiisa aynu ku ognahay mid jaban iyo mid jiisa dhibaatooyinka ay shacabka magaalada muqdisho kala kulmayaan dowladda federaalka ah ayaa marba marka ka dambaysa sii kordhaysa iyadoona saacad weliba laga soo calaamadeeyo gudaha caasimadda muqdisho dhibaatooyin ay geysteen askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka ah oo ka dhan ah bulshada gobolka banaadir golaha wadatashiga dowladda federaalk ayaa muddo sanad ah u kordhiyey muduxileedka madaxda maamul goboleedyada warkani farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya shirkan oo horey uga furmay muqdisho ayaa kusoo gabagaboobay isla magaalada muqdisho iyadoo ay madasha ka maqan yihiin labada maamul goboleed ee isku magacaabay puntland iyo jubbaland kulankan ayaa lagu sheegay inay fariisimo ay horey u haysteen ciidamada isku magacaabay atmis ay la wareegtay dowladda federaalka war-saxaafadeed ayaa lagu sheegay in golaha ay isku raaceen doorashooyin ka qabsoomaya dowladaha hoose oo ay ula jeedaan maamul goboleedyada ka jira waddanka kuwaas oo dhacaya bisha juun labada kun iyo shan iyo labaatanka doorashada baarlamaanka iyo madaxda kale ee dowladda federaalk oo isna dhacaya sebteembar labada kun iyo shan iyo labaatanka furitaanka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka marka laga reebo maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo saciid deni kadib markii uu muddo socday ayaa lagu dhawaaqay in dib la isugu soo laabto waxaana xilligaasi isaga baxay axmed madoobe kaas oo majaraha u haya maamulka isku magacaabay jubbaland khilaafkan cusub ee iminka ka dhex bilowday villa soomaaliya iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ayaa salka ku haya heshiis ay horey u wada galeen labada dhinac ee ahaa in doorashadu dhacdo bishii mey labada kun iyo saddex iyo labaatanka uu ka baxay islamarkaana beddel ku sameeyey madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin badan ayaa kasoo horjeestay go-aankii kasoo baxay golaha wadatashiga ee dowladda federaalk ee muddada loogu kordhiyey maamul goboleedyada tafaasiisha ku aadan warkaasi maxamed daahir ayaa soo gudbinaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay golaha wadatashiga ee dowladda federaalka ay isku raaceen in madaxda maamul goboleedyada wakhtiga loo kordhiyo doorashooyinkoodana la qabto sebteembar labada kun iyo shan iyo labaatanka ah ayaa arrinkaasi waxaa si weyn kaga soo horjeestay maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalka jubbaland oo ka maqnayd saxiixa shirkan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku diiday muddo kororsiga ay isku raaceen dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ah waxaana ay adkaysay in iyadu aanay qayb ka noqon doonin heshiis kasta oo la gaaro oo ku aadan wakhti kororsi war saxaafadeedka ayay kaga digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta muddo kororsiga halka sana ah oo ay xustay in dalka ay u horseedi karto firaaq dastuurkooda ah maamulada iyaga ayaa u madax bannaan doorashooyinka doorashada jubbaland waxa ay ku dhici doontaa wakhtigeeda ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka ayaa lagu soo hadal qaaday sababta ku kaliftay jubbaland inay isaga baxdo shirka oo ay ka soo qayb gelin waxaana lagu sheegay in ay marar badan soo jeedisay in la raadiyo oo shirka lagu soo daro maamulada puntland iyo khatuma state balse dowladda federaalka ay arrinkaasi ka hortimid oo ay diiday shirka golaha wadatashiga ee kusoo idlaaday muqdisho ayaa sidoo kale la isku raacay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo la rumaysan yahay in aysan suurtageli karin maadaama inta badan dhulka ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ka hirgelisay maamulo islaami ah oo si weyn uga soo horjeeda in dalkan lagu maamulo waxaanan shareecada islaamka ahayn jubbaland marka laga yimaado waxaa warmutiyadka ka soo baxay shirkan ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo si weyn u naqdiyey kana digay waxa ka dhalan kara muddo kororsi hal dhinac ah shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali kheyre ayaa si wada jir ah u soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan muddo kororsiga war-saxaafadeedka ayaa qiimihiisa hore lagu sheegay in siyaasiyiintaasi aysan aqbali doonin nuuc kasta oo muddo kororsi ah waxaan si adag u cambaaraynaynaa go'aanka muddo kordhinta sharci darada ah ee qaar ka mid a xubnaha golaha wadatashiga qaranka ay u sameeyeen dowlad goboleedyada qaybta ka ah shirkaasi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka go'aankaasi waxa uu dalka u horseedayaa qalqal amni iyo xasilooni daro siyaasadeed ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ah iyadoo waxa loogu yeeray beesha caalamka ah ee dowladda federaalka maamusho loogu baaqay in aysan marnaba ka aqbalin dowladda federaalka nuuc kasta oo muddo kororsi ah war-saxaafadeed ka soo baxay siyaasiyiinta ayaa ugu dambayntii baarlamaanka looga digay in ay madaxweynaha ka aqbalaan codsigiisa oo ay meel mariyaan sharciyo ay sheegeen inuu ka hor imaanayo dastuurkooda sidoo kale go'aanka ay gaareen golaha wadatashiga ah ayaa waxaa war-saxaafadeed ka soo saaray madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah maxamed cabdilaahi farmaajo qoraalkaas ayuu kaga soo horjeestay muddo kororsiga halka sano ah ee loo sameeyey madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalka ma laha awood dastuuri ah oo uu ka hor istaagi karo doorashada madaxtinimada dowlad goboleedyada ee muddaxileedkoodu dhammaaday sidaasi awgeed warka ka soo baxay shirka madasha aan loo dhammayn ee wadatashiga qaran waxa uu halis gelinayaa xasiloonida iyo matalaadda siyaasadeed ee aas-aaska u ah dowladda iyo doorashooyinka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ayaa lagu wadaa in heshiiskan uu horgeeyo golaha baarlamaanka oo ugu dambayntii la filayo in ay meel mariyaan inkastoo ay jiraan xubno badan oo ka tirsan baarlamaanka oo arrinkaasi diidan lana rumaysan yahay in ay si adag kaga hor imaan doonaan si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa cagta saartay waddo u horseedi doonta khilaaf daba dheeraada oo ugu dambayntii keeni kara in gacanka hadal uu dhex maro dowladda federaalka iyo mucaaradkeeda oo durbadiiba bilaabay in ay isbahaysi sameeyaan iyagoo hub uruursi ka wada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muddada uu ku fadhiyey kursiga waxa uu ku mashquulsanaa dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin kaa oo ugu dambayntii sababay in uu ku fashilmo oo ciidankiisa ay kala yaacaan kuna soo jabaan furumaha dagaalka waxaan xilligan wixii ka dambeeya uu xoogga saari doonaa sida looga bartayba dowladda federaalka dib u soo noqoshadiisa amaba in uu korarsado wakhtiga taas oo laga garan karo muddada halka sano ah ee uu kordhiyey madaxda maamul goboleedyada oo la rumaysan yahay in ay kaga beddesheen in wakhtiga loo kordhiyo marka ay dhammaato muddo xidheedkiisa dowladda talyaaniga ayaa deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay puntland waxay ka bilaabaysaa mashruuc lagu diiwaangelinayo dadka warkani waxaa soo jeedinaya cali aadan dowladda talyaaniga ayaa deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay puntland wuxuu ka bilaabay mashruuc lagu diiwaangelinayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan deegaanadaasi munaasabad ka dhacday magaalada garowe ayaa lagu iclaamiyey mashruuca lagu diiwaangelinayo dadka deegaanadaas ku nool waxaana mashruucan ku dhawaaqay khadiijo cali maxamuud oo u shaqeeyay hay-ad uu talyaanigu leeyahay brograamkan wuxuu diiradda saarayaa sidii loogu samayn lahaa aqoonsi sharci ah qof kasta oo degan soomaaliya sidii loogu yeeli lahaa qof kasta iyo reer kasta adres ay ku noolaadaan meel lagu ogyahay inay ku nool yihiin sidii waddankan labada lugood dhulka loogu dhigi lahaa waddankaani waa heehaabayaa soddon iyo dhowr sano wuxuu u baahan yahay in la fariisiyo lagumana fariisin karo waddanka haddaan loo haynin macluumaad lagu fariisiyo diiwaangelintaas waxay noqonaysaa in laga bilaabo oo la tababaro dadka degmooyinka ka shaqeeya eliyas lugutooro oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa kulanka ka sheegay in soomaaliya iyo talyaaniga ay wax badan wadaagaan waxna ay wada leeyihiin talyaaniga iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xidhiir dheer oo taariikhi ah wax wada lahaansho waxaa lagu qiyaasaa talyaaniga iyo soomaalida familiaska isku jira konton kun oo family awowayaal bay noqdaan dadka iska dhaleen marka taariikh iyo historical dheer baa ka dhexeeya dowladda talyaaniga iyo soomaaliya puntland iyo dowladda talyaanigana waxaa ka dhexeeya xidhiidh aada weyn oo dhow waxaadna ogtihiin infrastructurada ugu waaweyn dowladda talyaaniga ayaa waddankan ama dowladda puntland u dhistay madaxweynaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxay maalin walba la yimaadaan ajanda aanan u cuntumin bulshada ku nool meelaha ay ka taliyaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo ilaalo ah mustafa cagjar ayaa weerar ku qaaday mas-uul ka tirsan maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed wararka naga soo gaaraya magaalada jigjiga ayaa ku waramaya ciidamo ilaalo ah mustafa cagjar ay weerar ku qaadeen mas-uul ka tirsan maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed mas-uulkan oo lagu magacaabo cali samare ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ilaalow ah madaxweynaha dhulka ay xabashadu ku haysato ee soomaali galbeed ay kusoo weerareen guri ku yaala magaalada jigjiga waxa uu kal sii horreysay ka hadlay weerarada ay etoobiyaanku ku hayaan dhulka soomaali galbeed waxaana intaasi kadib xilkii uu hayay ka qaadeen mustafa cagjar cali ayaa tilmaamay in haddii mar kale ay ciidamadu soo weeraraan gurigiisa uu isdifaaci doono waxaana keliya ee loo beegsanaya ay tahay inuu ka hadlay dhibaatada xabashadu ku hayso soomaalida warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa